markaan dhegaysanay cabashooyin istabajooga oo ka yimiday d b wel lana xidhiidha serviska ay qabtaan markaan eegnay een aada u fiirinay markaan la tashanay wasaaradda maaliyadda waxaa caddaatay in d b well dacwadda ay soo jeediyeen ay tahay tusax annagoo eegayna markii wax lagu dhawaaqo culayska uu leeyahay d b well waxaan ka dalbannay dalaabaadkooga inay laba jeer u kala gooyaan oo ah bishan maaris labi-iyo tobankeeda laga bilaabo tafaariikhdoodu ay noqoto halkii ay toddoba kun ka ahayd siddeed kun iyo shan boqol oo shilina halka dollar labi-iyo tobanka bisha lixaadna ay ku macaamili doonaan sicirka suuqa sababtu waxay tahay markay soo galeen suuqa sarifka doolarka iyo shilinka toddoba kun buu aha sarifkii doolarka iyo shilinku wuu kacay iyagu laakiinse halkii bay fadhiyeen markaan dhuuxnay arrinta meesha taallana waxaan u aragnay inay sabar badan muujiyeen sidaa liajligeed waxaan u oggolaanay in ay xaq u leeyihiin waxaan oggolaanay inay xaq u leeyihiin inay maadaama iyaga nafaantoodu ganacsata yihiin ay sicirka suuqa moogtaha ku macaamilaan sicirka suuqana umaan ogolaan mar kelihaate inay mar kelihaate soo boodaan